alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wcala aalihi wasaxbih waslama tasliima kaiira ma huwa alaaq man yucarif alaaq fadal biluga alcarabiya tacaariif tudkar biluga alcarabiya af carabi ku sheeg aye cindك xalu qaydi nikaax aw bacdihi macnee guntintii guurka in la furo ama barhkeed la furo waayo goormay noqonaysaa in la barh furay oo guntintii ay wax ka harhsan yihiin aye warsama goorma ayaa la odhan karaa xulla bacdu qaydi nikaax muu wada furmina waxbaa harhsan weli dalaaqee ayu طalaaqin khud minhu dalaaqa rajciga sax oo weli gabadha dalaaqa rajciga uu ku dhacay intaa ciddada ku jirta weli waa zawja oo guntintii nikaaxa ama guurku may wada furmin waaya ma huwa alaslu fi xukmi طalaaq xukumka asalka u ahy waa maxa aye aye makruuh ilaa lixaaja waa makruuh xaaja inay keenta mooyaane waaye alaaqu wuxuu u qeybsamaa buu ihi sariix iyo kinaaya marka xaggee laga eego ayuu labadan u qaybsamaa aye xagga lafdiga ereyga uu isticmaalay zawjku markuu xaaskiisa furayo waayo sariix maxaa looga jeedaa alaaqa sariixa fadal maa laa yaxtamilu daahiru hayra alaaq waa hadalka furnidii looga jeeda mooyaane macno kale aan aqbali karin kinaayana fadal maa yaxtamilu alaaqa wagayrahu waxay dhici karta in alaaq looga jeedo ay dhicina karto in macno kale looga jeedo waa yahay alfaadu alaaq asariix cinda shaaficiya haye waa saddex wahiya alطalaaq wاlfiraaq wالsaraax iyo maa tafaraca canha wixii kelimaadkan ka farcama maxay u kala duwan yihiin طalaaqa sariixa iyo ka kinaayada ahy sarbeebta ah alfarqu baynahuma aye mustafa dalaaqa sariixa ahi niyo uma baahna niyo uma baahna markii le macaan waxa weeye waxaa lagu xukumayaa ninka ku dhawaaqa xaaskiisa inay ka furantay umaa niyeysan iyo umaan jeedin iyo laga yeeli maayo ida kaana yafhamu lmacnaa walam takun hunaaka qariina tadulu calaa cadami alqasd mar haddii macnaha ereygan uu ku dhawaaqay uu fahmayo meeshana aanay oolin qariino ama calaamo tusinaysa inaanu ereygaa macnihiisa u qastiyeyna wax kale uu ujeeday waaye ka kinaayadana isagu niyuu u baahan yahay maxaa niyada u baahiyey maadaama ereygu yahay muxtamil mid loo isticmaalo alaaq iyo macno kale niyadu labadaasay kala saaraysa labadaa ka looga jeedo waayo waayo dalaaqa wuxu uhi wanisaau darbaani darbun fi alaaqina sunatu wabidcahuna waayo dumarku waxay u qaybsamaan laba dumar dalaaqa ku dhacay lagu sifayn karo inuu sunno yahay ama uu bidco yahay iyo qaar aan dalaaqooda labadaa midnaba lagu sifayn karin waa sunni ma bidcatoon aan la odhan karin waayo waa kuwama dumarka dalaaqa ku dhacay sunno uu noqon karo ama uu bidco noqon karo aye dawaatulxayd maxaa looga jeedaa iska ilaali kelimatu dawaat alxayd laba macno loo isticmaala mar waxaa looga jeedaa dumarka xayda un walow markaa ana xayd lahaane saaciddada de aynu ku arki doonno marna waxaa looga jeedaa gabadh markaa xayd leh markaa iminka halkan maxaa looga jeedaa dawaatulxayd ya gabadh maxay may dumarka xayda gabadh ka midaa looga jeeda dumarka xayda waayahay kuwaa dalaaqoodu goormuu sunno noqonaya haddaba yaعnaa mid jaa-is oo shareecada waafaqsan tafadal kayf laa acid acid nadara haye a wuxuu dalaaqeedu gabadha xayda uu sunno noqonayaa markuu furo iyadoo duhri ku jirta duhrigaasoo dhexdiisa aanu jimaacayn waayo goormuu bidco noqonayaa haye idaa talaqa waya xayd iyadoo xayd la hadduu furo ama iyadoo daahira buu furay laakiin duhrigaa dhexdiisuu jimaaca walam yastabin xamluha inay uur leedahana weli may caddaan waayo waa kuwee dumarka talaaqooda bidca iyo sunno midna baadan lagu sifayn karin aye cindak asagiira maxaa looga jeedaa waa tii aan gaadhin xaydka iyo alaisa tii ka quusatay xaydka alxaamil tii uurka lahayd almukhtalica waaye tii khulciga ninkeeda ka samaysa kuwan talaaqooda maxaa sunno iyo bidco midnaba loogu sifan waaya taa ka hor maxaa looga jeedaa talaaqa sunna iyo talaaqa bidcada ma almaqsuud kee alaaq hada talaaqu sunna hada طلاq bidcة haya عindك suna bmana waa jaa-is sunihii loogama jeedo اصطilaaxii usuuliyiinta waayo bidcana waa غayru jaa-is marka waaye kuwan afartan iyaga طalaaqooda maxaa suniya bidca midnaba loogu sheegi waayo haye kef yani xaaladda ay ku jiraan baan raad ku lahayn ciddadooda xaaladda gabadhaasi ay ku jirtaa ciddadeeda waxba ka bedeli mayso wax dheerayn iyo gaabina midnaba ku samayn kari mayso mid bilay tirsanaysaa asagiira iyo alaisa alxaamila biwadci alxamli bay ku cido tirsanaysaa waay mataa tajuusu rajca goormay bannaantay rajcadu aye khaali hadduu furay طalqa aw طalqatayn haye maxaa shardi u ah inuu soo ceshado markaa rajca way u banaantay inuu soo ceshado maxaa shardi u ah inaana ciddadii dhammaan sax waaye hadday ciddadu dhammaato gabadha طalaaqa noocaasi uu ku dhacay hadday ciddadeedu dhammaato rajca ma jirto laakiin maxaa xalahay dib buu u guursan karaa nikaax jadiida waayo nikaaxaas markaa dalqadii hore miyay wax raada ku yeelanayaan aye dhamaystir yaana wixii dalqadii hore waa loo tirinaya intii uha u harhsanaydun ba u harhsanaanaysa intii hore uga tagtayna way ka tagtay ilaagu waa maxay ma huwa aliilaa ma huwa aliilaa أنت أجبت نعم فضل aye aye afar bilood ka yar hadduu ka dhaarta ka waran waa iska caadi maxaad uga jeeda luqad cilmi maha waa iska caadi ya yani afar bilood saddex bilood hadduu ka dhaarta ka waran xukunku muxuu noqonayaa ya xukumku muxuu noqonayaa jaais yani maxaa uga jeeda man yufasil lana haye muxuu qaadanaya axkaamtii maxay axkaamtii dhaarta haddii muddadaasoo dhammaan uu u tagana dee dhaartii buu jebiye uu kafaaro gudanaya muddada inuu dhamaystaano u banaantay hadduu muddada dhamaystana dee kafaara kumay waajibin sooma laakiin afar bilood hadday ka badan tahay muddadu ama muطlaqba ay to muddaba aanu u qaban dhaartaa axkaamulila baa ka dhalanaysa axkaamulila markaa waa maxay aye axkaamulila aye fadl a fadl asha anta anta a horta goormaa la kala doorransiinaya afar bilood markay dhammaadaan baa yuuqaf ayuu qaadigu soo joojinayaa soo ma qaadigun baa iska doonanayo iska soo joojinaya markii sidaa yeelay waa hadday gabadhu dalabto soo maaha haddaan iyadu dalbin ha iska wata muddadiisa waay waa la soo joojinaya maxaa markaa la kala doorransiinayaa aynu ka soo laabto dhaartii uu kafaaro guto iyo iyo inu gabadha furo hadduu labadaba diido ka waran haye qaadiyaa ka furaya waayo waayey qaala raximah اllahu tacaala faslu fi axkaami اlcidda ay hadakani faasilu mid kala saara wey beyna mamada wamaa sayaati fi axkaami اlcidda buu ku saabsan yahay ciddada axkaamteedii wاlmuctadatu buu uhi gabadha ciddo tirsanaysaa darbaani laba nooc weeye nuska qaarkood calaa darbayni aluulaa ta hore mutawafa waa mid la oofsaday canha iyada laga oofsaday ee zawjuhaa ninkeedii wathaaniyatuna hayru mutawafa waa midaan laga oofsan canha iyada iyo canhaa zawjuhaa ninkeedii lagama oofsan falmutawafa ta la oofsaday canha iyada laga oofsaday zawjuhaa ninkeedii in kaana hadday tahay xaamilan hadday tahay mid uur leh fa ciddatuhaa ciddadeedu biwadci alxamli ay tantay waxay ku dhammaanaysaa biwadci alxamli uurkaa dejintiisa wa in kaanad hadday tahay taa ninkii laga oofsaday ninkeedu uu ka geeriyooday xaa'ilan galoof hadday tahay waa hayru lxaamil waa taan uurka lahayn fa ciddatuhaa ciddadeedu arbacatu ashhurin wa cashrun waa afar bilood iyo toban oo maalmaha habeenadoodina ay la socdaan ee min alayaami bilayaaliyaha wagayru lmutawafa taan laga oofsan canha iyada zawjuha ee si kale isagoo nool ay furqa dhex martay kala tag ninkii ma dhimana waa noolya laakiin kala tag baa dhex maray in kaanad hadday tahay xaamilan mid uur leh fa ciddatuha ciddadeedu biwadci lxamli ay tantay waxay ku dhammaanaysaa biwadci alxamli xamliga dejintiisa inay umusho wa in kaana hadday tahay taa ninkii aanu dhiman ee ay kala tageen xaa'ilan mid galoof ah wahiya waxaa lyadu min dawaati اlxaydi kuwa xaydana ay ka mid tahay ay sawaaxib اlxayd faciddatuhaa ciddadooda ثalaaثaةu quru'in saddex quri weeye wahiya saddexda quri ama alaqraa alaطhaaru طuhriyada weeye saddex طuhri bay tirsanaysaa kaa lagu furay iyo laba ka dambeeya iyadoo طaahiraa la furay walow tuhrigeedii maalinha ka harsanaatee kaasi qur'i buu noqonayaa waayo haddana way xayday way daahirgarowday waa kii labaad haddana way xayday way daahirgarowday duhrigaa dambe markuu dhammaadee xaydkii ku xigay ay bilowdo ayay ciddadeedii dhammaatay wain kaana hadday tahay tilka almuctadatu taa ciddo tirsanaysaa sagiiratan mid yar hadday tahay aw kabiira lam taxid aslan ama mid weyn oo weligeedba aan xaydin oo sinul iyaasna aan gaadhin daadii quusta aw ama aayisatan ay tahay mid quusatay oo da-dii xaydka laga quusanaya gaadhay fa ciddatuhaa ciddadeedu halaathatu ashhurin saddex bilood weeye ay hilaaliya bilaha dayaxa loo eegayaa wاlmuطalaqatu tala furay qabla duuuli gurigal qabla dukhuuli gurigal biha iyada lala guri galo hortii laa ciddata cidda calayhaa dusheeda may ahaan wa ciddatu اlamati addoontii ciddadeedu alxaamili addoontii uurka lahayd idaa طulliqat haddii la furo waa addoon goormaa la odhan karaa addoontii waa la furay markay zawjo ahayd dee laakiin ninkay addoontahay u ahayd un hadduu iska isticmaalo bimilkilyamiin ku isticmaalayay dee taa furnin kuma dhaco waa addoon zawjo ahayd ama waxa weeyaan ha guursado kii addoonta u ahayd ama mid kaleba ha guursado bilxamli tantahi waxay ku dhammaanaysaa bilxamli ay biwadci lxamli umulitaankay ku dhammaanaysaa ay umusho ka ciddati lxurati ay wahiya iyadu ka ciddati lxurati ta xortaa ciddadeedoo kale weeye alxaamili ee iyaduna uurka leh oo gabadhaa la furay mar hadday uur leeday ama xor ha noqoto ama addoon ha noqotee ciddadu waa isku midoo markay umusho ayuunbay ciddadeedu dhammaanaysaa buu ujeedaa wa bilaqraa'i wa tactadu waxay ku ciddo tirsanaysaa bilaqraa'i oo jamcu qur'in tuhuriyaday ku ciddo tirsanaysaa xaydadka udhexeeya ama wa bilaqraa'i duhriyada hadday ku ciddo tirsanaysana an tactada bay ciddadeedu ku dhammaanaysaa ciddadeedu an tactada inay ku inay tirsato biqur'ayni laba duhri wa bishuhuuri bilihii marka ay ku ciddo tirsanaysana ay tahay dee addoontaasi aayisa ama sagiira canilwafaati iyadoo ka ciddo tirsanaysa dhimasho laga dhintay an tactadda inay ku ciddo tirsato bishahrayni laba bilood iyo wa khamsi layaalin iyo shan habeen wa ciddatuhaa ciddadeeda can ialaaqi alaaqi ay ka tirsanayso an tactada waa inay ku ciddo tirsato hadday bila tirsanayso bishahrin wa nisfin bil iyo badh fain ictadad hadday ku ciddo tirsato bishahrayni laba bilood kaana awlaa kaana ay daalika arrinkaasi awlaa arrinka isaga ahaaday ka mudan ee fiican afdal waayo ciddada waxa loo yaqaano luqatan waa ismun ama alismu min ictada waa magaca ficilkaa ictada waxa weeyaan ka yimi ayaa ciddo la yidhaahdaa luqa ahaan sharcanna ciddada waxaa looga jeedaa waa muddat macduuda tatarabasu fiiha almar'a gabadhii la furay ama laga dhintay waa muddo tirsanoo ay sugayso guur iyo waxa ay ka fadhiyayso litucrafa baraa'atu raxiimihaa si loo garto ilmogelankeedu inuu marhiyo caloosheeda aan waxba ku jirin baraa'adaasina waxay ku xaasilaysaa bilwilaadati taaratan inay dhasho mar wa bilashhuri ama bila inay maraan saddexdaa bilood aw ilaa qara' ama tuhriyadaasi inay maraan oo saddex jeer طalaaqa dabeedii ay daahir garowdo ciddadu marka waa shay waajiba xaqa ilaahay daraaddii baa loo waajibiyey xaqu zawj awgiina waa waa u waajib labadaba labada xaqba waa ku jiraan wuxuu markaa mualifku halan kaga hadlay dumarka ciddo tirsadaa ee cidda ay ku waajibtaa inay laba nooc yihiin nooca koowaad gabadh ninkeedii ka dhintay ama addoon ha noqoto ama xor ha noqote nooca labaadna waa gabadh ninkeeda aanu dhiman laakiin ay kala tegeen gabadha haddaba ninkeedu uu dhintay xaalado yeelanaysa ama iyadoo uur labuu dhintay ama iyadoo aan uur lahayn iyadoo uur leh haddii uu dhinto ciddadeedu waxay ku dhammaanaysaa uurkaa dhigistiisa walow iyadoon weli aan laba aasin oo naxashka uu saaraya ama la maydhayaba ha umushee markaasay ciddadeedu dhammaanaysa qur-aanka ayaana u daliila waulaatu laxmaali ajaluhuna an yadacna xamlahuna bu uhi ilahi subxana wa tacaala oo aayaddaasi dumarka laga dhintay ee ciddadooda ilaahay uu ka dhigay afar bilood iyo toban habeen ilaahay uu yihi waladiina yutawafawna minkum wayadaruuna aswaaja itarabasna bianfusihina arbacata ashhurin wacashra waxay ka saartay xukum ka duwan ay siisay gabadhii laga dhintay ee uurka lahayd oo ciddadeedu waxay ku dhammaanaysaa inay umusho ama muddada uurka ay sidaa ha dheeraato ama ha gaabnaato waayo waktigii nabigana calayhi salaatu wasalaam arrintaasoo kale way dhacday gabadhii la odhan jiray ee subayca alaslamiya rasuulku calayhi salaatu wasalaam sidaasi ayuu u fatwooday sida bukhaariya muslimba ay wariyeen waayo gabadhaa laga dhintay haddii aanay uur lahayn oo xaa'il ay tahay waxay tirsanaysaa afar bilood iyo toban habeen bilaha la tirinayaana waa alashhuru alhilaaliya weeye waa bilaha dayaxa loo eegayo haddii bisha markaa bilowgeeda ay ku bilaabanto bilowgeedae kow ka odhan bishu ama soddon ha ku dhammaato ama sagaal iyo labaatan ha ku dhammaatee laakiin bil dhexdeed dee haddii uu dhinto bishaasi kala dhiman xagga dambe ayay ka dhammaystiraysaa soddon baana la dhammaystiraya sagaal iyo labaatan la dhammaystiri maayo oo tusaale ahaan shan iyo toban iyadoo bishu maraysa ayuu ninkii dhintay bishaa shan iyo tobankaasay ka tirsatay saddex biloodoo ka dambeeyena way tirsatay xagga hore maxaa maxaa harhsan shan iyo toban iyo tobankii marka horeba afarta bilood dheeraada ka ahaa bisha kale waa inay shan iyo labaatan markaa ay ka tirsato oo bishaa kala dhiman mar walba waa la buuxinaya soddonkeedaa la buuxinaya taa waa inaad la socoto xamliga haddaba waa ina saayadda qur-aanka aynu akrinay sheegtay waladiina yutawafawna minkum yadaruuna aswaaja yatarabasna bianfusihina arbacata ashhurin wacashra waxaa ka baxday unoo daliil kaga baxday tii uurka lahayd ee laga dhintay dumarkii laga dhintay ee aan uur lahayn oo dhami aayaddana iyagu hoos imanayaan waxaa markaa shardiya an yakuuna alxamlu minhu walow bilimkaan uurkaasi ninkaa ay u ciddo tirsanayso inuu ka yimi oo uurkaa isagu uu leeyahy walow ixtimaalan inuu leeyahy aanay caddaanin walow wax dhici karaba ha noqoto inuu leeyahy oo gabadhii tusaalehaan ninkeedu licaanka uu ka sameeyey ilmaha uu iska anfiyey uhi anigu maan dhalin ee uu ka dhaartay ilmahaasi waxaa dhici karta inuu isagu dhalay soo maha oo uu khaldan yahay de ama been uu sheegaya ama wax kale ay isu sawireen marka kaasoo kale dhigistiisa walow ha kaba dhaarto ay iska reebee ciddadiisii ama ciddadii isaga ay u tirsanaysa way ku dhammaanaysaa waayo waxaa kale oo shardiya an tadaca alxamla bitamaami inuu soo wada baxo oo haddii tusaalaan ay mataana yihiin oo mid ay dhasho mataanu marka qaarkood bay kala hadhaan oo maalmo ay udhexeeyaan haddii mid uu ku harhsan yahay weli ciddadeedii may dhammaan waxa marka ay dhashay ama ha noolaado ama bakti ha ahaado inuu bani aadam yahay ama bani aadam asalkii uu yahay in la ogaado ayuunbaa shardiya oo haddii suuradii bani aadamka uu leeyahay oo daahir ay ka tahay ay ka muuqato ama suuradii ay khafi tahay oo ay garanayaan un dumarka umulisooyinka alqawaabil baa la idhaahe saa markay u eegaan gacmo iyo madax iyo luga iyo wax muuqdaatoona ma jiraan waa wasladun laakiin iyagu khibradda ay leeyihin awgeed markay saa eegaan waxay odhanayaan haadihi almudqa aslu aadamiyin wasladaa hilibkeed duuduubani qof bani aadama asalkii weeyi kaa waxa weeyaan ciddadu way ku dhammaanaysaa laakiin axkaamta kale qaar baan ku sugmahayn saamakti oo kale haddii gabadha ilmaha caloosha ugu jiraa weli suuro bani aadamo muuqata aanu yeelan haddii wax lagu dhufto uu ka soo dhaco dee magtii ma yeelanayso ilmaha magtiisii ma yeelanayaan guradii uu rasuulku ka xukumay saasoo kale hadday addoon tahay sayidkeedii umulwalad ugu noqon mayso waxaa ka soo dhacaya suurad bani aadam aanay ka muuqan laakiin halkan marka la joogo mar haddii suuraddii bani aadamku ay ka muuqato ama dumarka khibradda u lihi ay yidhahda yaanay muuqanbe wasladaasi waa waa bani aadam asalkii ciddadii way ku dhammaanaysaa waayo halka waxay nagaga dhammaatay gabadhii laga dhintay labadaa xaaloodun baana iyadu leedahay inay uur leedahay oo ciddadeedu waxay dhammaanaysaa markay humusho iyo inaanay uur lahayn waxay tirsanaysaa afar bilood iyo toban habeen waxaa ku xigta tii aan iyada laga geeriyoona ninkii oo nool ay kala tegeen wagayr lmutawafa canha zawjuha taa ninkeeda laga oofsan iyaduna waxay u qaybsamaysaa inay uur leedahay iyo inaanay uur lahayn hadday uur leedahay waxay la mid tahay tii laga dhintay un oo aayadduun bay labaduba hoos imanayaan waulaatu laxmaali ajaluhuna an yadacna xamlahuna walihada urfi ciddatuha biwadci lxaml xaaladda labaad ee gabadha ninka ay kala tegeen ay leedahay waa inaanay uur lahayn haddii aanay markaa uur lahaynna waxay yeelanaysaa laba xaaladood inay ka mid tahay dumarka xayda marka aqraa bay tirsanaysaa iyo inaanay ka mid ahayn dumarka xaydoo xaydba weli may gaadhinoo way yar tahay ama way gabowdo way ka quusatay xaydkii markaana saddex bilood bay tirsanaysaa haddaba alqur'u oo jamiciisuna uu alaqraa yahay waa la ysku khilaafay qur'igu ma xaydka ah oo ma saddex xayd bay tirsanaysaaba ah mise qur'igu waa tuhriga labada xayd u dhexeeya sidaad aragta madhabku wuxuu yahay aqraada ilaahay subxaana wa tacaala uu yidhi way tirsanayaan waalmuطalaqaatu yatarabasna bianfusihina halaathata quruu waxay leeyihiin waa alaathaar saddex tuhuri bay tirsanaysaa ka lagu furay walow maalmo yar ama maalinimo ha ka harhsanaato iyo laba ka dambeeya markaasay ciddeedu dhammaanaysaa marka imise xayd baa gelaya laba xayd soo maha laba xayd baa gelaya oo saddex tuhuri iyo iyo laba xayd bay noqonaysaa markaa tuhrigay tirsanaysaa bay yidhahdeen masaladaasi waa masale saxaabada laftooda ay isku khilaafeen sababtuna waxay tahay aayadda waxaa ku soo aroortay kelimatu alqur' wاlmuطalaqaatu yatarabasna bianfusihina ثalaaثaةa quru wa jamcu qur'in alqur'una fii lugati اlcarab labada macnoba wuu leeyihi bimacna alxaydna wuu noqdaa bimacna uhrina wuu noqdaa labadabana xaqiiquu ku yahay midna majaaskuma ahaa marka aayadda markuu ku soo arooray keebaa loo jeedaa shaaficiyadu waxay leeyihin waxaa loo jeedaa bimacna uhri baa looga jeedaa waana masalo saxaabadu ay isku khilaafeen oo kibaaru saxaaba waxay ku tegeen alqur'u fi laaya inuu yahay bimacna alxayd cumar iyo cali cabdullahi bnu mascuud abu muusa alashcari ibnu cabaas ibnu abi shayba iyo cabdurazaq iyo musanafaadkooday ku wariyeen beyhaqi fi sunan اlkubraa aaxaawi kadalik waxa uu beyhaqi ka wariyey taabicigii jaliilka la odhan jiray camr ibnu dinaar saxaabada badan soo gaadhay alaqra'u alxaydu can asxaabi muxamadi salى اllahu alيه wasalam alaqra'u bimacna alxayd asxaabtii rasuulkan ka hayaa buu ihi waa yahay cabdullaahi bnu cumar iyo zayd labada qowlba waa laga soo wariyey caaisha radia allahu canha ayaa ku tagtay alqur'u fi laaya inuu yahay bimacna aلطuhr axaadiida nabigana calayh الsalaatu wasalaam haddaynu eegno kelimatu اlqur'i waxay ugu soo aroortay bimacnaa alxayd marka wallahu aclam sida raajixi waa sida inay saddex xayd tirsanaysa saddex duhri aanay tirsan ahayn waa xagga daliilka lakiin madhabku inuu sidaa yahay ogow wahiya lahaar waayo haddii ay yar tahay oo aanay xaydinba weli ama ay xaydka ka quusatay oo markii hore waa xaydi jirtay uu ka go-ay waa ka quusatay ama xaydba umuu imanba waana da iyadu waxay ku ciddo tirsanaysaa bilo waxaanay tirsanaysaa saddex bilood walla iyo isna min almaxiidi min nisaa'ikum in irtabtum faciddatuhuna halaathatu ashhur wallaa'i lam yaxidna waa labadaas kuwii xaydka ka quustay iyo kuwaan weli xaydin bee da-dii xaydkaba aan gaadhin saddexdaa bilood bay iyagu tirsanayaan marka dadkeenu halkaa way khaldamaano waxay isku khaldaan saddexdaa tuhri iyo saddexda bilood waxaa dhici karta dad saddexda tuhri inay dhacaan saddex bilood muddo ka yar dhexdeed waxaa kaloo dhici karta inay kala fogaadaan hadday sanadkiiba mar xaydo ama lixdii biloodba mar ama labadii biloodba mar dee muddadu way dheeraanaysaa marka quri la tirinayo laakiin marka bilo la tirinayo waa saddex bilood oo isku xigoon alashhur alhilaaliya ah waayahay wlmuطalaqatu buu uhi gabadha la furay qabla dukuuli intaan lala guri gelin laa ciddata caleyha waxaynu fahanay kuwaa laga sheekeynaya inay ahayn dumarkii xorta ahaa ee la furay markii lala guri galay dabadeed dukuulkan halka waxay uga jeedaan shaaficiyadu inuu wadi xaasila galma waa inay dhacdo haddii xataa uu taataabto ama uu la khalwoodo dukuulkii ay ciddadu ku sugmaysay kaasi maaha bay leeyihin marka isagoon weli aanu galmoon gabadhii haddii uu furo laa ciddata calayha wax ciddii dusheeda ma aha waana sida ilaahay qur-aanka ku sheegay yaa ayuha aladiina aamanuu ida nakaxtum lmu'minaati uma طalaqtumuuhuna min qabli an tamasuuhuna fama lakum calayhina min ciddati tactaduunaha haddaad guursataan dumarka muuminaadka kadibna aada furtaan idinkoon weli u galmoon wax ciddo ah oo aada tirsataan kuma lihdin sababtu maxay tahay lianna albaraa'ata mutaxaqiqa mar haddii ninkii gabadhaa mehersaday aanu uba galmoon in raximkeedu uu maran yahay oo caloosha aanay waxba ugu sidin waa mid la hubo weeye waayo halkaa waxaynu ka fahanay gabadhii laga dhintay intaan lala guri gelin iyadu inay ciddo tirsanayso gabadhii laga dhintay iyadoon lala guri gelin way ciddo tirsanaysaa dhaxalkana way ka qayb gelaysaa kuwaas waa dumarkii xorta ahaa addoontii u kaale addoonta ciddadeeda soo ururiyaoo addoonta iyadana ama waa laga dhintay ama waa la furay labadaa xaalood bay yeelanaa sidii gabadhii xorta ahayd labada xaaladoodbana gabadha xorta ah ciddadeedii kala barhkeedunbay yeelanaysaa xamliga isagu ma kala barhmayo oo haddii addoontiiyo uur leh laga dhinto amaba se la furo ciddadeedu waxay dhammaanaysaa markay umusho sidii tii xor tahay walihaada buuhi ka ka ciddati alxurati haddiise aan laga dhimane la furo oo dumarka xaydana ay ka mid tahay dee aqra'gii bay tirsanaysaa oo ahaartiia markaa labaa iyada looga dhigayaa waayo ta xortii saddex bay tirsanaysa saddexdu dee ma ma qaybsamayaan qur iyo nisfun lama odhan karo marka labadaa loo buurogaraynaya loo buuxinayaa culimada qaarkoodna taa ijmaac bay kusoo rareysay ibnulmundir oo kale marka laga reebo ibnu siriin waayo imaamu shaaficina raximah llahu tacaala wuxuu sheegay ahlulcilmigii uu cilmiga ka xifdiyey inaanay inaanu ogeyn khilaaf ay isku khilaafeen ana ciddat alama nisfu ciddat alxura fi ma kaana lahu nisfu macduud wixii nisfile ama kala barhle waayo addoontaa la furay haddii aanay dumarka xaydo ka mid ahayn oo ay bila tirsanayso ama addoonta ta laga dhintay ku horee ee aan uurka lahayn bilay tirsanaysaa ta xortii afar bilood iyo toban habeen ay ka tirsanaysay addoontuna waa laba bilood iyo shan habeen waa loo kala bari haddii addoontii la furo oo kuwa xaydo aanay ka mid ahayn uurna aanay lahayn saddexdii bilood baa iyadana loo kala barhaya wuhi can iطalaaqi bishahrin wa nisfin aqwaal baana ku jirta masaladaa in la yidhaha saddexdii biloodba way tirsanaysaa licumuumi alaaya waayo aayaddu ta xorta iyo ta addoontaa may kala qaadin oo la dhaha dee saddexda bilood waa muddada ugu yar ee calaamadaha uurku ay kusoo ifbixi karaan sida inuu ilmihii dhaqdhaqaaqa iyo in calooshii ay soo weynaatay iyo waxaa qowlka labaad uu odhanaya laba bilood bay tirsanaysaa oo labadii qur-ie ay tirsanaysay bay beddel ka yihiin qowlka saddexaadna wuxuu leeyahay shahrun wa nisfun bil iyo badh ayay tirsanaysaa wa hada huwa alasaxu wa bihi jazama almatin waana sida uu jasmiyey maatinku sheekha kitaabka matniga leh waay waxaa si afdala si khilaafkaba looga baxo inay laba bilood dhammaystirto fain ictadat bishahrayni kaana awlaa khilaafkii lagama wada bixine barhkii baa laga baxay marka faslu fi axkaami listibraa ee hadaakani faasilu bayna maa mada wamaa sayaati fi axkaami listibraa buu ku saabsanyah dalabkii la dalbayey in la ogaado addoontaa caloosheedu inay maran tahay waman istaxdatha qofka soo darista milka amatin addoon yeelashadeed xaruma caleyhi waxaa xaaraan ka alistimtaacu ku raaxaysi biha iyadoo ku raaxaystu u galmoodo xataa yastabriha ay xataa yatluba baraa'ataha ilaa uu dalbayo inay uur beri ka tahay oo uur ay ka maran tahay in kaanad hadday tahay addoontaasi min dawaatil xaydi kuwa xayda mid ka mid a bixaydatin ee tustabra'u waxaa caloolmarhnaanteeda lagu ogaan bixaydatin hal mar inay xayddo maxay soo socota soo socota taas fi ma yajibu lilmuctadati ay soo socota dhib male xagga dambe idinku imanaysa insha allah waayo bixaydatin hal xayd hal mar inay xaydaa lagu ogaanayaa inay caloosheedu maran tahay wain kaana hadday tahay addoontaasi min dawaati shuhuuri kuwa bilaha u saaxiibkaa mid ka mid a kuwii bilaha tirsanayey bishahrin ee tuclamu bara'atu raximiha waxaa lagu ogaanayaa raximkeedu inuu marhayay bishahrin ey bitarabusihaa shahran bil waxa weeyaan inay sugto ama bil in la daayo wain kaana hadday tahay min dawaati alxamli addoontaa ninku uu mulkiyey mulkigiia soo gashay dumarka uur kale mid ka mida hadday tahay biwadci alxamli uurka inay dejiso ayaa baraa-adeeda lagu ogaanaya raximkeedu inuu maran yahay waayo baabkani wuxuu ku saabsan yahay addoon nin mulkigii soo gashay mulkigii say kusoo geli kartaa inuu iibsado beyc laa khiyaara fiih beecaan khiyaar lahayn ka noqosho aan lahayn waxay kusoo geli kartaa in loo hibeeyo waxay kusoo geli kartaa inuu dhaxlo waxay kusoo geli kartaa inay ka mid tahay sabyiga maxaabiista dumarka iyo carruurta ee laga soo qabsaday kufaarta oo markaa isagu dee qeyb uu helay saasay mulkigiisa kusoo geli karta oo dee addoontiisii ay ku noqonaysaa marka addoontiisa markiiba ma u galmoon karaa mulkigiisa soo gashay maya uma galmoon karo ilaa la hubsanayo inay caloosheeda wax ku jiraan iyo iyo in kale maxaa haddaba lagu hubsan karaa inay caloosheeda wax ku jiraan hadday uur leedahay uma galmoon karo ilaa ay umulayso deetana dee nifaaska ay ka baxayso haddaanay uur lahayna dumarka xaydo ay ka mid tahayna hal mar markay xaydo ayaa la ogaan karaa inay caloosheedu madhan tahay intaa duhrigaa ka dambeey ugu galmoon karaa haddii aanay uurna lahayn dumarka xaydana aanay ka mid ahayn sida inay yar tahay ama mid xaydii ka quusatay ay tahayna hal bila ayaa lagu ogaan karaa hal bil marka la daayo ayaa la ogaan karaa raximkeedu inuu maran yahay waxaana u daliilo masalada xadiidka saxiixa rasuulku wuxu uhi laa tuutaw xaamilun xataa tadac addoon uur loo ninka mulkigiisa soo gashay looma galmoon karo ilaa ay umulayso walaa gayru daati xamlin xataa taxiida xayda midaan markaa uur lahaynna looma galmoon karo ilaa hal mar ay xaydayso bishuna halkay ka timi dee saddexda xayd saddexda bilood baa u dhigma marka hal xayd mar haddii ay beri ku noqonayso oo dabadii loo galmoon karo saddexdii biloodna hal bil ayaa raximkeedu beri uu ku noqon karaa oo markaa dabadeed loo galmoon karaa waaye xaalad labaad bay addoontu istibraa u baahan tahay xaaladda koowaad waa taa cidda ay ka timi cidday doonaysaba ha noqoto ama gabadhi ha lahaata marka hore oo gabadha ka dhaxlo ama ha ka iibsado ama mid yaroon waxbaba u galmoon kari ha lahaado mar walbe istibraaga waa loo baahan yahay wa idaa maata buu ihi hadduu dhinto sayidu umilwaladi umulwaladda addoonta la ydhaha sayidkeedu hadduu dhinto istabra'at nafsahaa ay talabat bara'ata nafsihaa inay uur ka madhan tahay ayay hubsanaysaa kala amati sidii addoontii oo kale waa xaaladda labaad ee istibraagu waajibayo oo addoontu haddii sayidkeeda ilmo u dhashay umulwalad baa la ydhaahdaa markaa sayidkeedu marka uu dhinto way xoroobaysaa mar haddii ahayd miduu sayidkeedu markaa u galmooday iyaduna sayidkeedu marka uu dhinto istibraagii horeo kaley samaynaysaa de hadday uur leedahayna uurka waa inay dhigto hadday kuwa xaydo ka mid tahayna hal xayd waa inay isku hubsato haddaanay labadaa midnaba ahaynna hal bila waa inay u kaadiso waayo firaashkii baa ka suulay markii sayidkii waxa weeyaan uu ka dhintay gabadhii xorta ahayd mid shabahdo ayay noqotay faslun fi ma yajibu waxa u waajibaya lilmuctadati gabadhii ciddo tirsanaysa maxay xaq u yeelanaysaa walilmuctadati buu yidhi tii ciddo tirsanaysa waxaa u sugan alrajciyati ee talaaqeedu ahaa mid la soo ceshan karo asuknaa baa u sugan hoy iyo wanafaqatu masaariif walilbaa'ini tii aan la soo ceshan karinna asuknaa baa u sugan hoy duuna nafaqati nafaqa maya ilaa an takuuna inay tahay mooyaane xaamilan mid uur leh halkanna wuxuu kaga hadlayaa gabadhii ciddo tirsanaysay maxay xaq u leedahay way xaq ugu leedahay cidda ay ka ciddo tirsanayso dumarka ciddada ku jira ciddooda ama waa cidda rajciya ama waa cidda baa-ina oo dumarkii la furay gabadha markaa la furay ee talaaq rajciya la furay rajca ay ka bannaan tahay inta ay ciddada ku jirto waa xaaskiisii oo kale wabucuulatuhuna axaqu biraddihina fii dalik wixii ay xaaskiisu xaq ugu lahayd bay xaq ugu leedahay xagga masaariifta iyo hoyga ilaahay subxaana wa tacala waa ka yihi askinuuhuna min xaysu sakantum min wujdikum iyo laa tukhrijuuhuna min buyuutihina walaa yakhrujna iyo liyunfiq duu sacati min sacati waman qudira calayhi risquhu falyunfiq mima aataahu llah aayaadkaasina waxay ku saabsan yihiin suuratu alaaq ku jiraa gabadhii la furay alaaq rajciya bay ku saabsan yihiin haddii gabadhu haddaba ay tahay gabadh la furay laakiin alaaqu yahay alaaq baa-ina saddexdii dalqadoodba way dhammaadeen ama waaba mukhtalicaba gabadhaasi oo ninkeedii bay khulci ka samaysay iyadana ila rajco kama arrinkeeda kuma bannaane waxay leedahay buuhi asukna oo qura hoy un bay leedahay laakiin nafaqa ma laha inay hoy leedahay maxaa u daliila waxaa u daliila aayaddan askinuhuna min xaysu sakantum min wujdikum iyo laa tukhrijuuhuna min buyuutihina walaa yakhrujna haddii la yidhaahdo ta rajciyaday aayaddani ku saabsan tahayna taasi takhsiis faa'iideyn maysa bay yidhahdeen shaaficiyadu waayo oo sidaynu dhahnay xadiidka faatima bintu qays ee muslim saxiixa uu ku wariyey rasuulku uu kuuhi laa nafaqati laki walaa sukna nafaqadii iyada waa xadiidkaa waad u deliishateen mar haddii talaaqeedu baa-in uu yahay inaanay masaariif lahayn inaanay hoy lahayna xadiidku uu sheegaye maxaad halkaa u khilaafteen waxay idhahdeen fuqahada shaaficiyadu hoy inaanay lahayni waa arrin faaduma ku gaar ahayd ee xukum caama maaha waayo faatima radi allahu canha xaalad gooni ay ku jirtay oo ah in looga baqaayay waxa weeyaanin dad aan maxram u ahayn iyo hadday guriga sii joogto inay ugu soo dhacaan iyo waxyaabo noocaasa wehel inaanay haysan oo ay baqanaysa iyo lakin wallahu aclam taasi sax ma ah waa xukumu nebi maxamed rida laa nafaqati laki walaa sukna labadaasina kala hari maayaan marka gabadhii talaaqeeda uu baa-inkaase xadiidu faatima bintu qays ku cad hoyna male masaariifna ninka kuma laha hal xaalada laga soo reebaya taana waa kaa sheega ilaa an takuuna xaamilan inay uur leedahay mooyaane markaa way yeelanaysaa nafaqo ha layskuba khilaafo nafaqada mayada markaale bisabaabilxamli uurka sababtii mise xamligaa nafaqada iska leh laakiin horta nafaqa iyada u daa wala ui ilaa an takuuna xaamilan waayo tii iyada laga dhintay iyadu ma laha haddaanay xaamil ahayn iyaduna ma laha nafaqa iyo sukna midnaba ma laha iyaduna wacala lmutawafaa buu ihi tii la oofsaday canha iyada laga oofsado ee zawjuha zawjkeeda alixdaadu baa dusheeda ahaaday inay quruxda iska ilaaliso iyo guurkaba wa huwa ixdaadku alimtinaacu ka istaagii weeye min azinati quruxda ay ka istaagaysiiyo waiibi uduga wa cala lmutawafaa tii la oofsaday canha iyada laga oofsado zawjuha ninkeedii iyo wlmabtuutati tii la furay alaaq baa-ina oo rajca aanay ka bannaanayn mulaasamatulbeyti baa dusheeda ahaatay gurigii inay laasimto lagaga dhintay ama lagu furay ilaa lixaajatin xaaje inay u baxda mooyaane macnaa bixitaan uma bannaana baahi inay u baxda mooyaane gabadha haddii ninkeedu waxa weeyaan uu geeriyoodo waxaa ku waajibaya wax la idhaahdo ixdaad ixdaadkana sheekhu isagaa inoo macneeyey waa inay gabadhu iska ilaaliso dawaaci nikaax waxyaabaha guurka u yeedha ama in guur la lala hungureeyo keeni karaa waxaanay kusoo ururayaan quruxda mid la xidho isla dharkii bilicda lahaa iyo xuliyigii dahabkii wixii dumar isku qurxinayeen iyo quruxdii la ismarinaya hadday dhakuul tahay iyo hadday cusbur tahay iyo waxyaabaha lamidkaa hadday xinno tahay iyo arrinka labaada loo diidayana waa adiib udugaa loo diidaya waana waajib arrintaas walaa yaxilu limra'atin tuuminu billahi walyowmi alaakhir an tuxida calaa meyitin fowqa halaati layaal ila calaa zawjin arbacata ashhurin wa cashraa afartaa bilood iyo tobankaa habeene ciddada ay ku jirto ixdaad baa ku waajibay waa marka zawjkeedu uu dhinto qofka dhintay haddaanu ninkeedii ahayn ee uu yahay qof kaloo ay qaraabayin si aabaheed iyo walaalkeed iyo inankeedii iyo ixdaad kuma waajibin oo waajib kumaa inay ka tagto quruxda iyo uduga laakiin waa u bannaayey ixdaadku laakiin muddo koobanoo saddex maalmooda buu u bannaayey sida xadiidkaba ku cad an tuxida calaa meyitin fowqa halaati layaalin gabadha iyada la furay ama alaaqu rajci ha noqde ama baa-in ha noqdee laysa calayha cidda laysa calayha ixdaad ixdaad iyada laguma laha bal haddii ay rajciyo tahay fuqahada shaaficiyada qaarkood waxay yidhaahdeen waa mustaxab inay isqurxisaa si uu ninkii dib ugu jeclaado oo uu soo ceshado haddii alaaq baa-ina lagu furayna ninkaa waxba kama dhexeeyaan maydna maaha oo dee maydunbaa ixdaad loo samayn karaa sida xadiidkaba dee laga fahmaayo calaa mayitin mid nool ixdaad looma sameynaya sidaa saxda waayo gabadhii ninkeedu uu ka dhintay iyo gabadhii la furay talaaq baa-in oo rajca aanay ku harhsanayn waxa waajib ku ah buu uhi gurigii inay ku nagaato laa tukhrijuuhuna min buyuutihina walaa yakhrujna baa u daliishanayaan ilaa lixaajatin xaajadu waxay noqon kartaa inay nafteeda ama maalkeeda u baqato ama ay u baahato inay raashin iyo waxyaaba noocaasa soo iibsato ama gurigaaba ammaano ku ahaayo lagu yihi ka bax ama kiraa buu ahaayo muddadii kiradaa dhammaatay xaajada waxyaabahaasoo kalea tusaale u ah faslun fi axkaami radaac haadakani faasilun baynama dooma sayati fi axkaami radaac buu ku saabsan yahay nuugmada axkaamteedii buu ku saabsan yahay waidaa ardacat hadday nuujiso almaratu gabadhu bilabani caaneeda ay ku nuujiso waladan ilmo ay mawluudan ama lab ha noqde ama dhadig ha noqdee saara wuxuu noqonayaa alradiicu wuxuu ahaaday ka ay nuujisay waladahaa inankeedii buu noqday xagga xurmada bishartayni laba shardi buu ku noqday inankeedii ilmaheedii axaduhumaa labada shardi midkood waxa weeye an yakuuna inuu u sugnaado lahu ilmaha gabadhaasi ay nuujisay cumrun cumri cumrigaasi oo duuna alxawleyni laba sannadood ka sokeeya laba sannadood ka yar wathaani shardiga labaadna an turdica waa inay nuujiso khamsa radacaatin shan nuugmo oo mutafariqaatin oo kala tagsan oo wax u dhexeeyaan wayasiiru wuxuu ahaanayaa zawjuhaa ninkeedina gabadhaa ilmahaanay dhali nuujisay ninkeedina aban aab buu ahaanayaa lahu ilmaha nuugay aab buu ahaanaya wayaxrumu waxaa xaaraan ka ah cala almurdaci ka la nuujiyey ataswiiju guur baa xaaraan ka ah ilaa man naasabahaa ee intasaba ilayhaa cidda gabadhaa ku abtirsata uu guursado iyada ku abtirsata wayaxrumu waxaa xaaraankaa calayhaa gabadha ilmaha nuujisay ataswiiju guurin baa xaaraankaa ila lmurdaaci ka ay nuujisay loo guuriyo wa waladihi iyo ilmihiisa in loo guuriyo duuna man ciddii maya oo ciddii xaaraanka ma aha kaana ahaatay fii darajati isaga mid la darajaha sa haddii carruurta kale isaga ay walaalaha yihiin iyagu gabadhan aan jiqin aw aclaa ama sarraysa dabaqatan xagga dabaqa ahaan minhu isaga ka sarraysa si haddee adeeradii oo kale waa guursan karaan gabadha isaga nuujisay waa yahay axkaamtii radaaca ayuu halkan kaga hadlay mualifku raximah allahu tacaala aradaac bikasrina waa la akrin karaa bilfatxina waa la akrin karaa alridaac iyo alradaac labada waa la odhan karaa laakiin radica ayaa ficilka la odhanayaa mudaariciisay labadu ku bannaan yihin yardacu iyo yardicu radaaca halka waxaa looga jeedaa gabadh nuujisay ilmo aanay dhalin luqahaan waa ismun limasi thadyi wa shurbi labanihi luqada carbeed radaacu waa muudsashada naaska la muudsado caanaha ku jirana la cabo laakiin sharci ahaan macnihiisu intaa waa ka ballaadhan yihi oo shardi uma aha inuu naaska muudsado oo afka uula tago ee radaa waxaa noqonayaa gabadh caanaheed inay ilma calooshiisa galaan siay doonayaan ba ha ku galaan waxay culimmadu markaa ku qeexaan ismun lixusuuli laban imra'atin aw maa xasala minhu fii macidati طiflin aw dimaaqihi aradaac waa magac uu iska leeyahay gabadh caanaheed ama caanaheeda wixii ka soo go-ay haddii caanihii gabadha la lulo oo dabeetana subag caanaha laga saaro subaggaa haddii ilmaha yar la siiyana caanihii buu subaggaasi la xukumi ama caanihii oo tusaale ahaan la fadhiisiiyey jubno laga dhigay haddii uu cunana caanihii unbuu la xukumiye walihada bay fuqahadu yihahdaan aw maa xasala minhu ay min alabani caanihii ama wixii caanaha ka dhashay fii macidati iflin ilma aan ilmo yar calooshii inay galaan aw dimaaqihi ama maskaxdiisa markaa siday ku galeen afku ula tegay oo wuu jiqay ama intay listay bay siisay oo uu cabbay ama mabuu cabin oo ikhtiyaarkiisaba kumuu cabine waa lagu qowdhamiyey waa lagu qulaamiyey halkaa inta la qabta halkaa lagaga shubay khasabbaa ayaa calooshiisa lagu geeyey shardi maa weliba afku uun waa meel kastoo jawfka u daloosha laakiin xagga dambe haddii laga siiyo duburta xagga dambe lagaga shubo taa radaac ku xaasili maayo idhahaan fuqahadu ayo caano calooshii tegaya oo jirhkiisu uu ku korayo hilib uu kaga baxayo kuwaasi noqon maayaan dee radaacuna wuxuu axkaamtan ku yeeshay in gabadha qeyb jirhkeedii ka midii ilmaha yar uu galo jirhkiisu uu ku koray oo qeyb jirhkeedii ka midii dee jirhkiisii uu ka mid noqday arrintan axkaamta waxay ku yeelatay waa taa waaye radaacu haddaba waa shay mashruuca inay gabadhi nuujiso ilma aanay dhalin waumahaatukum allaati ardacnakum waakhawaatukum min aradaaca hooyooyinkiin aan idin dhaline hooyo idinku noqday nuujinta iyo hablaha nuugmadu a idin walaalaysay ayaa xaaraan idinkaa buuhi ilaahay subxana wa tacaala axkaamna waa yeelanayaa oo rasuulku wuxuuhi yaxrumu min aradaacati maa yaxrumu min anasab bukhaariyo muslim baa wariyey wixii nasab ku xaaraantimoobi jiray ayaa ku xaaraantimoobaya radaaca iyo nuugmada oo gabadhii kaaga xaaraan ahayd nasab radaacna xaaraan bay kaaga noqonaysaa tii aada nasab maxram ugu ahayd radaacana maxram baad ugu noqonaysaa radaaca labadaasaa ka dhasha xurma iyo maxramiyaa ka dhasha axkaam kale kama dhalato layskuma dhaxlo welina laysuguma noqdo radaaca laakiin waxaa ka dhalata in maxram laysu noqdo radaaca sababtii iyo in xaaraan la kala noqdo ayaa ka dhalata radaacu haddaba arkaan buu leeyahy arkaantiisu waa saddexun waa almurdica waa gabadha wax nuujisay gabadhaasi haddaba taasi ta wax nuujinaysaa shuruud bay leedahay mualifkuna wuu ishaarayoo dee waa inay gabadh tahay wa idaa ardacat ilmar'atu waa kaa yidhi oo haddii nin uu caana yeesho oo ilmo uu nuujiyo khamsa radacaat dee hooye u noqon maayo oo ummuhu min aradaaca la odhan maayo axkaami ka dhalan mayso sidaasoo kale ilmaha neefka loo liso hasha loo lisa iyo rida loo lisa iyo laxda loo lisiyo dee la odhan maayo waa ummuhu min aradaaca bani aadam iyo xoolay kala yihin oo axkaamtaasi dhex mari mayso waayahay gabadh marka la leeyahay gabadhu ama gabadh guri loo umushay ha noqoto ama ha noqoto gabadh caanown ay kusoo dhaceen iyadoo hadday doonto gashaantiya caanana way yeelan kartaa gabadhu iyadoo gashaantiya fuqahaduna halka waa ku sheegeen dumarkuna way sheegeen taa dumar baan u dhigay dersigan deetana waxaa layga soo sheegay inay gabadhi tidhi arrintaasi anaa bay ku dhacday beri anigoo inana ayaa ilmo yar laygaga tegi jiray markuu qaylada iga dayn waayaa naaska afka u gelin jiray bay tii siduu ii gugujinayun baan irmaanaaday bay tii marka halkan waxaa ka soo baxaya ilmuhu inuu yeelan karo umun min aradaac abun min aradaacna isagoon lahayn waa kaa nuugay dee gabadha aanay aanu nin irmaanayn nin sababtii aan ku irmaanaane waxa weeyaan sabab kale ku irmaanaatay waa yahay gabadhu waa inay noqoto xaya mid nool waa inay noqoto oo ilmo yari hadduu jaqo gabadh mayda ama loo liso axkaamtii maxramnimadii iyo xurmadii midna ka dhalan maayo waay waayo liana almaytata munfakatu min alxili waalxurma kalbahiima mar haddii ay dhimatay inay wax iyada xalaal u yihin iyo inay xaaraan ka yihiin meesha way ka baxday sidii bahiimadoo kale ay noqotay laakiin saddexda imaamo kale waa khilaafsan yihin la soco caanuhun bay eegayaan ama ha noolaato ama ha dhimatee shaafici baa sidaa qaba laakiin saddexda imaamo kale waa khilaafsan yihiin waayo waxay leeyihin caanuhun baa la eegaya arkaanta radaaca ka saddex ka labaad waa allaban waa caanaha caanaha markaa wuxuu inoo sheegay inaanay shardi ahayn ama tacriifka waxay nooga dhex muuqata inaanay shardi ahayn inay inay sidoodii ku baaqi yihiin hay-adoodii hore markay naaska ka soo baxeen siday ahaayeen ama ha dhanaanaan caanahaas ama ha fadhiistaan ama subag ha isu rogaan ama waxa weeyaan caano la qalajiye ha noqdaan si ay doonayaanba ha noqdaan caanaha iyo suuro kastoo ay isu bedelaanba axkaamtan way yeelanaysa waa yahay rukunka saddexaad waa almaxallu waa almurdac waa ka la nuujinayo ka la nuujinayo waxaa loo shardiyaa inay da-diisu ka yar tahay laba sano sinu radaac waa inuu ku jiro da-dii nuugmada ilaahay uu yihi waalwaalidaatu yurdicna awlaadahuna xawleyni kaamileyn hadduu zamankii nuugmada uu dhaafo jaqista gabadh uu jaqo walow shan jeerba ha jaqee ka dhalan mayso axkaamtan halkan lagu xusa waxaa shardiga markaa caanu inay calooshiisa gaadhaan sidaynu hore u sheegnay ama dimaaqiisa inay gaadhaan laa radaaca ila ma kana fi lxawleyn laa yaxrum min aradaaci ila ma fataqa alamcaa fi اthadyi kana qabla alfiطaam waa inuu nool yahayna isagoo nool caanahaasi dee ay calooshiisa gaadheen isagoo meyda haddii lagu shubo wax axkaami ka dhalan mayso wax axkaami ka dhalan mayso radaacada markaa ama nuugmada lafteeda waxaa loo shardiyaa inay khamsa radaacaad noqoto shan jeer oo kala duwan waa inay nuujiso waana sida xadiidka caaisha ku cad cashru radaacaat kana fima anzla allahu tacala min alqur'an cashru radaacaat macluumaat yuxarimna uma nusikna bikhamsin macluumaat qur-aan baa jiray sheegaya toban jeer ilmuhu markuu jaqown axkaamtii radaacu inay ka dhalanayso qur-aanka waa la nasakhay waxaa la nasakhay lafdigiisii iyo xukumkiisiiba waxaa lagu nasakhay aayad kaloo sheegaysa shan jeer haddii uu jaqo axkaamtu inay ka dhalanayso aayaddaa xukumkeedii lama nasakhin laakiin lafdigeedii baa la nasakhay sida hadalka cayshaba dee laga fahmay fatuwufiya rasuulu llah wahuna fi ma yuqra'u min alqur'aan aayaddii shanta sheegaysay mar danbaa la nasakhay oo fii aakhiri xayaati nebiy iyadoo dadka qaarkood aanay weliba gaadhin in la nasakhay oo qur-aanhaan ay u akhrinayaan ayaa rasuulku alayhi salaatu wasalaam uu geeriyooday bay tiri waayo axkaamtii ka dhalanaysay markaa wax ka mida buu sheego o wuxuu yihi wayasiru zawjuha aban lahu gabadha ilmaha nuujisay aanay dhalin haddii ay nin leedahay ay sababtii markaa ku irmaanaatay ninkaasina wuxuu u noqonayaa ilmaha aabbo oo umun min aradaac see u jirta abun min aradaac baa jira isaguna waxaana dhici karta ilmuhu inuu yeesho abun min aradaac oo umun min aradaacna aanu lahayn see ku dhici kartaa taas haye a sax yacnaa laba dumaruu leeyahay ama ka badan midina shan jeer may nuujin laakiin marka laysu geeyay shan noqonaysa isagoo aabbuu ugu noqonaya radaaca lakiin iyagu hoyo ugu noqon maayaan waayo xadiidka caaisha ayaana u daliila bukhaariya muslim wariyeen axkaamtii ka dhalanaysay waxaa ka dhalanaya saynu sheegnay radaaca taxriim iyo maxramiya oo ilmahaasi gabadhu ay nuujisay iyada maxram buu noqonayaa caruurteediiyo caruurta ninkeedana saas oo kale maxram buu unoqonaya xataa kuwaana iyadu dhalin ile xagga aabbay radac kaga walaal yihiin waayahay xaaraannimo xagga zawaajka ama guurkiina way ka dhalanaysaayoo ilmahaasi ma guursan karo cid gabadha ku abtirsata yacnaa hablaheedii ma guursan karo saas oo kale hablaha ninkeedana ma guursan karo waxaa kaloo xaaraan noqonaysa gabadhaasi inay ilmaha guursato oy hooye u tahay ilmaheed ilmihiisana ma guursan karto walo hoos ba ha u dhaadhace waa faraceedii xagga radaaca laakiin kuwa la darajada kuwa isaga walaala yihiin iyagoo aan jaqin dee kuwa waxba isu ma aha mar haddaanu nasab isu keenin iyo sahaaro xididnimo dee radaac isumuu keenin walaalkay bay nuujisay dee adiga waxba kugu noqon mayso wakadalika kuwa isaga ka dabaqa sarreeya sida adeeradii oo kale faslun fi nafaqaat fasalkani wuxuu ku saabsan yahay masaariifihii wuxuu uhi nafaqat lahli qaraabadii nafaqadoodu waajibatu mid waajibtay weeye lilwaalidiina bay u waajibtay kuwii u wax dhalay waalmawluudiina iyo kuwii la dhalay fa ama alwaalidaani labada waalid miyaa fatajibu way waajibaysaa annafaqatu lahumaa bishardayni laba shardi bay ugu waajibaysaa alfaqru wazamaana faqri iyo aafa haysata zamaanadu waa aafadii alibtilaa walcaaha aw ilfaqru ama faqrigiiyo waljunuunu waalidii ama labadaa hore ama labada dambe waa in la helo wa ama almawluuduuna kuwii la dhala miyaa fatajibu waa waajibaysaa nafaqatuhum nafaqadoodii iyo waxay ku waajibaysaa waalidkii bishuruudin ayay ku waajibaysaa alfaqru wasiqaru bay ku waajibaysaa inuu faqiir yahay yar yahayna aw ilfaqru wazamaanatu iyo inuu faqiir yahay cadilan yahayna aw ilfaqru ama faqri waa faqiir iyo waljunuunu waali ma yare laakiin waa waalay wa nafaqatu raqiiqi addoomihii masaariiftooda iyo walbahaa-imi xoolihii qofku uu lahaa waajibatun mid waajiba weeye cala lmaaliki bay waajib ku tahy biqadri lkifaayati in ku filan curfi ahaan ayaa waajiba walaa yukallafu lagu kalifi maayo min alcamali camal xaggii lagaga kalifi maayo maa laa yutiiqu waxaanu awoodin addoonku ama bahiimadu aanay awoodin waayo annafaqa luqa ahaan waa min alinfaaq bay ka timi waa alikhraaj waa saarista shayga la saaro nafaqadu way qaybsantaa nafaqatu linsaan calaa nafsihi iyo nafaqatu nafaqada qofka ku waajibtay waa laba nafaqatun calaa nafsihi iyo nafaqatun calaa gayrihi markaa tan uu kitaabku ka hadlay waa nafaqatu linsaani calaa gayrihi nafaqada koowaad ama masruufitaanka koowaad ee qofka ku waajibay waa ka naftiisa nafaqada gabadha iyo ta waalidka iyo ta awlaadda intaba iyo ta addoomaha iyo xoolaha intaba way ka horeysaa ibda binafsika waa ka yihi rasuulku alayh isalatu wasalaam nafaqada markaa nooca labaad buu kitaabu ka hadlo oo ah annafaqat alwaajibatu cala alinsaani ligayrihi masruufka qofka ku waajiba ee cidaan isagaa inuu waajibay saddex sababood buu leeyahay saa hadalka laga fahmi karo sababta koowaad waa alqaraaba qaraabadana asalkii iyo faracii baa looga jeedaa waalidkii iyo waladkii sababta labaadna waa azawjiya waa guur labada qof dhex maray sababta saddexaadna waa almilku waa lahaansho oo qofku wuxuu leeyahay oo addoomo ama xoola ah inuu quudiyaa waajib bay ku tahay oo masruufa waa yahay wuxuu ku bilaabay markaa nafaqadii sabab lqaraaba u waajibto labuu kusoo ururiyey waa masruufitaanka waalidka iyo masruufitaanka waladka waalidkii waxaa waajib ku ah ubadkiisa inuu masruufo ubadkiina waxaa waajib ku ah waalidkii ama waalidkooda inay masruufaan laakiin mar walba maaha oo haddii tusaale ahaan waalidku uu maal haysto oo qani uu yahay mustakfi uu yahay dee nafaqadiisu ku waajibi mayso waladkiisa waladku haddii uu maal haysto walow haba yaraado walow haba waalaado walow mid cadilan ha noqdo xanuun la cadilan ama curyaannimo la cadilan dee maalkiisaa laga nafaqaynaya nafaqadiisu waalidka ku waajibi mayso hadduu weyn yahay oo uu caafimaad qabo oo uu miyir qabo markaana nafaqadiisu waalidka ku waajibi mayso ha kasbado ha shaqaysto mar hadduu kasbi helayo waayo nafaqada waalidku inay waajibayso waxaa u daliila adilada faraysa biru lwaalideyn wasaaxibumaa fi dunya macruufa wusayna alinsaana biwaalidayhi xusna iyo adilada tilmaamaysa waalidku waladka iyo maalkiisaba inuu leeyahay anta wamaaluka liabik macnaa markuu u baahdo kama celin kartid waalidka markaa nafaqadiisu inay waajibto waxaa shardi u ah horta waladku inuu yahay muusir wax isaga dheer inuu hayo quudkiisa iyo quudka xaaskiisa iyo caruurtiisa maalintaa iyo habeenkaa la joogo wax dheeraadkaa waa inuu hayo wax dheeraadka haddaanu hayn masaariftii waalidku ku waajibi mayso isagaaba dee mucsiraba oo ciirciir ah waaye waxaa kaloo shardiya siduu sheegay inuu waalidku yahay faqiir midaan waxba haysan isla markaana cadilan oo zamina azamin waa qofka aafadu ay ku dhacday tusaaleahaan curyaan oo kale weeye aan shaqaysan karin ama xanuun baa haya uu indhalaaya tusaale ahaan ama waalidka waa faqiir waalanah waa yahay waladkana nafaqadiisu waxay waajibaysaa buu uhi markuu faqiir yahay ee uu yaryi yaanaa haddaanu faqiir ahayn walow haba yaraadee nafaqadiisu waajibi maysa wey in labadaas israacaan haddii waxa weeyaan uu faqiir yahay oo aanu yarayn ee uu qaan gaadhayna nafaqadiisu waalidka waajib kuma aha waaye ama alfaqru wazamaana labadaasi waa inay wada hayaanoo waa inuu yahay faqiir cadilan waa nin weyn waa faqiir waanu cadilayo ma tabcan karo aw ilfaqru waaljunuun waa weyn yahay zaminna maaha laakiin wuu waalan yahay nafaqat raqiiq walbahaa-imna waa waajiba biqadri lkifaaya in ku filan curfi ahaan ayay xaq u leeyihin oo waa nafaqadii bilmilki ku waajibtay oo lilmamluki طacaamuhu wa kiswatuhu buri rasuulku walaa yukalafu min alcamal ila ma yutiiq sa muslim wariye iyo kafaa bilmari ihman an yaxbisa caman ymlikahu canman yamlikuhu quutahu marka addoomaha masaariftooda waxay ku waajibtay walow haba waaweynaadaane xoog ha aadaane cidda iska leh xooluhuna waa saas oo kale dadkuma moodaan xoolahooda xoolahoodu inay masaariif xaq ugu leeyihiin xooli qofku waa inuu wax siiyo ama meelay wax ka cunayaan waa inuu ufoofiyo laakiin haddii uu meel ku xareeyo waxnana aanu siin ama uu geeyo u foofiyo meel aana waxba ka cunahayn uu ku dambaabaya udibat mra cudibat imra'atun fii hira xabasatha xataa maatat gabadh baa lagu cadaabay bisad ay xidhay ilaa ay dhimatay laa hiya aطcamatha wasaqatha id xabasatha walaa hiya tarakatha taakulu min khashaashi اlard mar haddii ay xidhay waxna may siin manay waraabin manay sii dayn dhulkaa u qaraab tagtay xadiidka bukhaariya muslim baa wariyay waayo addoomaha iyo bahaa-imtaba marka lagu shaqaynaya in lagu shaqaystaa waa bannaantae laguma kalifi karo waxaanay qaadi karin adilo badanina taa waa ku soo aroortay nafaqada u dambaysa inay ku khatimina waa nafaqatu zawja waana ta u waajibsan kuwa hore maxay kaga duwantay laba arrimood bay kaga duwantay arrinta koowaad laa tasqutu bilfawaat haddii wakhtigeedii ay dhaafto ninka ka dhici mayso waa lagu qorayo waa deyn gabadhu ay ku leeday xisaabi xil mile ma leh saddex sannadood baanu biili siin soo tiri baa laleeyahy la odhan maayo kuwa waa lasoo dhaafaye wixii dambuun eego laakiin qolooyinkaa horeo dhan tasqudu nafaqatuhum bilfawaat ama waalid ha noqdo ama walad ha noqdo ama addooma ha noqdo ama xoola ha noqda mar haddii la dhaafo magdhow ma leh arrinta labaday kaga duwanta waxa weeye kuwa hore nafaqadoodu waa waa bilkifaaya curfi ahaan wax ku filan ayuunbaa u waajibay laakiin zawjada nafaqadeedu waa muqadara qadar go-an wa nafaqatu zawjati buu uhi zawjadii masaarifteedu zawjadii almumakinati ee ahayd mid u dhiibtay yanaa zawjkeeda min nafsihaa ee nafsahaa nafteeda u dhiibtay oo zawjkeedu inuu xukumo ayay ogolaatay waajibatun mid waajiba wahiyadu muqadaratun waa mid qadar loo yeelay idaa kaana hadduu yahay azawju zawjku muusiran mid hodana hadduu yahay fa yajibu caleyh waxaa ku waajibayaa muddaani laba mud labadaa mud oo min haalibi quutihimaa quudkooda ka u qaalibsan ama inta badan la quuto ah wa min aludmi iidaam xaggiina waxaa kaga waajibaya walkiswati aradbeel maa jarat waxay ku dareertay bihi isaga alcaadatu oo iidaamka iyo aradbeelka isaga maxaa isagu muqadar maa maxaa loo celinaya curfigaa loo celinaya wain kaana hadduu yahay zawjku mucsiran caydh hadduu yahayna fa muddun e fayajibu waxaa waajibaya calayhi muddun mud iyo wamaa shaygii baa ku waajibaya ya'tadimu uu wax ku iidaamto bihi isaga almucsiruuna kuwa caydhaay wa yaktasuunahu oo ay hu ahaan u qaataan hu ahaa iyo waxay hu ahaan u qaataan yaani xagga iidaamkana iidaamka mucsiriinta xagga kiswadana kiswada mucsiriinta wamaa shaygii baa ku waajibaya ya'tadimu ay wax ku idaamtaan bihi isaga almucsiruuna kuwa mucsiriinta ah iyo wamaa kiswadii yaktasuunahu ay aradbeel ka dhigtaan wa in kaana hadduu yahy zawjku mutawasitan mid xaaladiisa dhaqaalo dhexdhexaad tahayoo muusirna maaha mucsirna maaha fa muddun baa ku waajibaya iyo wa nisfun ee wa nisfu muddin mud iyo mud barhkii wa min aludmi iidaam xaggiina waxaa kaga waajibaya alkiswati kiswo xaggeedna alwasatu ta dhexaa ku waajibaysa ee u dhaxaysa tii ku waajibtay muusirka iyo tii ku waajibtay mucsirka waayo in gabadhu ay nafaqo zawjka ku leedahay waa mid la isku waafaqay qur-aankuna wuu tusiyey alrijaalu qawaamuuna calى الnisaa bima fadala allahu bacdhm calى bacd wabima anfaquu min amwaalihim wa calى اlmawluudi lahu risquhuna wa kiswatuna ka ilmaha loo dhalay isagaa lagu leeyahay masaariif yaa radbeelba rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi walahuna calaykum risquhuna wa kiswatuhuna bilmacruuf dumarka waxay idinku leeyihiin masaariiftood iyo aradbeelkooda sida curfigu uu yahay caadadu ay tahay waa yahay taasi waa masalo masalada labaad meesha ku jirtaa waxay tahay dumarka aradbeelkooda iyo iidaamkooda iyo masaariiftoodu inaan isku wada darajo ahayn taana qur-aankaa tusiyey liyunfiq duu sacati min sacatihi wman qudira calayhi risquhu falyunfiq mima aataahu llah ilaahay baa kala qaado ka maalka loo ballaarhiyey maalka loo ballaarhiyey waxaa ka bixi u hi ilaahay ka lagu cidhiidhiyeyna waxa ilaahay uu siiyin waxaa ka bixiyo waa togba taagtii ha rogmado isku in bixiya lama odhan waaye haddaba taqdiirkani xagguu ka yimi shaaficiyadu waxay yidhaahdeen raggii saddex baa loo qaybinaya nin hodan oo maal haysta badan ninka laba mudoo raashina xabbiya firiya oo quudka beledka laga cuno inta badana ayaa ku waajibay iyo wixii ay ku iidaaman lahayd marka mar hadduu dee u keeno hadhuur hadduu u keeno ama arabikhe hadduu u keeno wixii lagu hagaajin lahaa isagaa laga rabaa hadday weel tahay weelkii lagu karin lahaa haddii uu raashinkaasi u baahdo dee in la shiido isaga ayaa waxaasoo dhan laga rabaa ama waa inuu soo shiido ama waa inuu kharashkii lagu shiidi lahaana uu bixiyo iidaamkiina isagaa laga rabaa haddii xaaladiisu ay daranta oo caydh uu yahayna hal mudun baa laga rabaa iyo dadka caydha iidaamkooda iyo aradbeelkooda haddii waxa weeyaan uu dhexdhexaad iyo labadaa u dhexeeyana xagga raashinka mud iyo badh xagga iidaamkana iidaamka wasadka kuwa caydhana iidaamka kuwa iidaamtaan ka sareeya kuwa maalqabeenkaana dee iidaamkooda aan gaadhsiinayna ka hooseeya taqdiirkana xagguu ka yimi waa masale mudan in la isweydiiyo in sideedaa loo akriyon maaha qadaristan maxay u cuskadeen fuqahada shaaficiyadu xadiidka haddaynu eegno xadiidku curfiguu celiyo walahuna calaykum risquhuna wa kiswatuhuna bilmacruuf soo ma qadiya camaliya wakhtigii nabiga dhacdayna markii imraatu hind imraatu abi sufyaan rasuulka ay u timi ee ay tidhi ina abaa sufyaan rajulu shaxiix laa yucطinii waladii maa yakfiinii waa nin gacan adagoo anigii carruurta wax nagu filan nama siiye isagoon ogeyn xoolihiisa haddaan wax ka qaata miyaan ku dambaabay rasuulku muxuu ku yihi khudii min maalih maa yakfiiki wawaladaki bilmacruuf qadar rasuulku umuu sheegin soo ma waaye shaaficiyadu haddaba taqdiirkan xaggay ka keeneen taqdiirka waxay ka keeneen waxay yidhaahdeen waxaan uga qiyaas qaadanay kafaarada oo kafaarada inta u badan marka raashin ay tahay waa laba mud markaa nafaqadii u badnayd maxaanu ka dhignay ninka muusirkaa ku waajibaysay laba mud qiyaasan calaa alkafaara oo kafaarada labada mudi waa tee waa kafaarat lxalq qofkii ixraamnaa hadduu timi iska xeero laba mud baa laga rabaa soo ma oo lix saac waa kii rasuulku kacb ibnu cujra ku yidhi waxaad u qaybisaa saddex saac waxaad u qaybisaa lix miskiin kafaarada raashinee u yarina waa hal mud kafaarat lyamiin marka kii u hooseeyena mud baa lagu waajibiyey iyadoo taa loo qiyaas qaatay kii labadaa udhexeeyeyna haddii la yidhaha isagana laba mudha looga dhigo xagga salaa la raaciyo dee dhib bay ku noqonaysaa haddii la yidhaahdo kan mucsirka ee caydha ah lala simanaa dee sax maaha oo laba aan isku mid ahayn baa la simay marka labada ha loo dhexaysiiyo muddun wa nisfun ha laga dhigo qiyaaska maxaa keenay qiyaaska waxaa keenay bay yidhaahdeen ilaahay subxaana wa tacaala kafaaratulyamiin markuu ka warramayey raashinka la bixinayo wuxuu u celiyey raashinka dadku ay reerahooda siiyaan ilahi subxana wa tacaala wuxuu ihi min awsati ma tuطcimuuna ahliikum taasina waxay tusinaysaa inay cilaaqa ama xidhiidhu ka dhaxeeyo raashinka reeraha ama qaraabada ama dumarkii caruurta lagu biiliyo ee la siiyo iyo raashinka lagu kafaaro gudanayo marka in labada loo kala qiyaas qaato taasaa keentay masale ma fahamteen masale muhima in layska marun maaha waa in la fahmo yaana masaladu halkay cuskanaysa xagga daliilahaan wallahu aclam waxay ila xoog badan tahay sida axaadiidu ay tusisay inaan la qadarahayn waktiyadan dambena dee waabay iska adag tahay marka berigaa hore waxa laga yahay hadhuur iyo arabikhi iyo heed iyo qamadiyo waxaasun dee layska cunayeyba iidaamkana dee qof caana ku idaamtiyo mid suba ku darsada iyo mid wax kale ku idaamtaba khal ku darsada laakiin maanta dee xaalkii uu bedelay soo maa waxyaabo kalaa la cunayaa oo qadaristooduba ay adag tahay marka axaadiidta rasuulku si ay tilmaantay oo ah masaariifta ay xaasku xaq u leedahay in curfiga loo celiyo wallahu aclam saasaa sax haddii taqdiirkaasi uu sax yahay nebi maxamed uu u sheegi lahaa soo maaha hind imraata abi sufyaan curfi umu celiyeeno wuxuu odhan lahaa abu sufyaan oo nin maalqabeene laba mud wax kuu jaro ka qaado iyo iidaamkooda ama waa dhexdhexaada mud iyo nus ama waa faqiir be hal mud ha kaga badin lakiin rasuulku muxuu ihi d khudii min maalihi ma yakfiiki wawaladaki wallahu aclam waxka bilahi towfiq wsala allah alaa nabiyina mxamedi wala alih wasaxbi waslama tasliima kaiira qalbiga xumaan ku haya muxuu uga jeeda qof kaluu qalbiga xumaan ugu haya waaya su-aashan wuxuu leeyahy qofku hadduu qalbiga xumaan ku hayo dembi miyuu ku jiraa muxuuse ku daweyn karaa xumaan ku hayo waxaa looga jeedaa baa la yidhi markan su-aal dib weydiiyey macanaa xumaan buu ku hamiyayaa inuu sameeyo haddii xumaantaa uu ku hadlo ama uu sameeyo markaa dembigii waa loo qoraya haddii xumaantaa uu go-aansado inuu go-aansado wuxuu go-aansado inuu sameeyo laakiin way u suurtogeli weyda markaana dembigeedi waa loo qoraya ida iltaqa lmuslimaan biseyfayhima falqaatilu walmaqtuulu fi nnaar haddii labada muslim seefa ay isu soo qaataan kii wax diliya kii la dilayba naartay gelayaan saxaabadu waxay dhaha hada alqaatil famaa baalu lmaqtuul kani waxbuu dilo taasuu naar ku galo garanaye ka la dilay muxuu naar ku galay qaala inahu kaana xariisan calaa qatli saaxibi u go-aansaday qofkan inuu dilo waanuu ku dadaalo walaa budda waa inay wuxuun qofka ka muuqdaan mar haddii arrinta uu go-aansado camalulqalbi ay isu bedesho marka acmaalulquluub dadka waa laga xisaabinaya sida acmaaluuljawaarix iyo camalulisaan baa looga xisaabinaya laakiin arrintu hadday iska tahay xadiiu nafs naftii baa ugu sheekaynaysa inuu xumaan sameeyo kumanuu hadal manuu samayn manuu go-aansan taa dembi looga qori maayo oo rasuulku waa ka yidhi se bukhaari weli ina allaha tajaawasa lii can ummatii maa xadaat bihi anfusuhaa maa lam tatakalam aw tacmal ilaahay ummadayda wuu iiga dhaafay waxay naftoodu ku sheekaysato inta aanay ku hadal oo qowl aanay u bedelin inta aanay camal u bedelin oo aanay samayn ee arrinku xadiidu nafsi inuu taagan yahay naftii qofka waxay ugu sheekaynaysaa waxaa samaysinayso khamri cab wax xad wax dil been sheeg laakiin go-aan may noqon camalulqalbi ah qowlla may noqon carabku ku dhawaaqay camaluljawaarixna may noqon oo wixii muu samayn taa dembi looga qori maayo ilahay ummadda waa ka dhaafay wuuri rasuulku calayhi salaatu wasalaam laakiin khatrada waxa la dhaha khatra la dhaha khatra xumaantaa qofka qalbigiisa kusoo duulaysa inuu sameeyo haddaanu halkaa qofku ku joojin oo aanu ka hortegin waxay isu bedelaysaa himma hami bay isu bedelaysaa marka dambe intii horeba kasii xoog badnaanaysa haddaanu hamigaa ku joojinna ha way sii soconaysaa caziimay isu bedelaysaa go-aan haddaanu halaa ku joojinna camal bay isu bedelaysaa ibnulqayim raximah allahu tacaala uu ku sheegay kitaabkiisa aljawaab alkaafi markaa khataraadka waxyaabaha xun ee naftu ay kugu sheekaynaysa qalbigaa kusoo dhacaaya inta ay bilowga yihiin halka waa inaad ku qabato ood kula dagaalanto haddii se aada iska sii dayso waxaa dhacaysa inay intaa kasii weynaadaan muxuu qofku iskaga daweyn karaa waxaa iskaga daweyn karaa an yushqila nafsahu bidikri اllahi tabaaraka wa tacaala waa inuu naftiisa ku mashquuliyo xuska ilaahay subxaana wa tacaala xuska ilaahay qalbigana waa dawaynayaa fikirkii xumaa naftu xumaan ay ku fikiraysayna waa ka kaxaynaya sidaasoo kale xumaantaa naftu ay ku fikirayso ee ku sheekaysanayso inay samayso asbaabaheed oo dhan waa inuu ka fogaado hadduu zine ku fikirayo sababtu ay tahay wuxuu dhegaysto sida heesoo kale ama wuxuu daawado ama dumarku indhaha aanu ka laabin dee taa waa inuu iska daweeyo taa uu ka tago haddii sababtu ay tahay tusaale ahaan damac tuugo iyo dhac sabab ugu noqonaya inuu ku fikiro waa inuu naftiisa qanaaco u yeelo oo damaca uu ka daweeyo marka shaygan asbaabtiisi waa inuu ka fogaado si fikirkaa naftu ay ku fikiraysaa meesha uga baxo wakadalika waxyaabaha dawada uga noqon kara waxaa ka mida qofku inuu iska ilaaliyo cidlada wasaawista iyo khataraadka iyo xadiidu nafsiga sheekada nafta ee xun waxyaabaha caawiya waxaa ka mida cidlada in qofku cidlo joogo qofka bani aadamka waxaa ku beeran dadka bani aadamkaa inta uu dhex joogo gaar ahaan dadka wanwanaagsan arrintaasi xumaanaha way ka celisaa oo xakamay uga noqotaa laakiin hadduu habeenkii inanka dhallinyartii kelidii seexdo qol waxaa dhici karta afkaar badan inay kusoo dhacdo haddii laakiin uu dad kale la seexan lahaa ama hadee jeer uu la joogi lahaa bishardi inay noqdaan julasaa saalixiin saaxiibo fiican arrintaasi insha allah dawey u noqon lahayd qur-aanka xifdigiisa qofka ilaahay subxana wa tacala uu waafajiya waa inuu ilaashado rasuulkuna alayh salaatu wasalaam sidaa amar waa ku bixiyey waxaanuu tilmaamay anahu ashaddu tafallutan min alibili fii cuquuliha inuu ka baxsan og yahay geela dabarkuu ku xidhan yahay marka in aada loo ilaaliyo haddii markaa qur-aankii qofku ilaabo waa dembaabay ma odhan karno marka horeba xifdu lqur'aan dhammaantiiba waajib maaha laakiin dee khayr badan baa seegay oo adduunya aakhiraba khayr u ahaa gabadha duudma ku maqani biil ma leedahay waa la kala qaadaya hadday tahay naashiza hadday dee dhibaato ka cararto ninkuba uu dilayay ka waran ka u kaga siinayay waxaa la odhanayaa biil ma lahaa haddii nushuus ay ku dhacday oo cisyaan iyo amardiidda ninkeedii ay ula timi iyo xuquuqdiisii oo ay fulin weyday taa kitaabka horeyn ugu soo aragnay inaanay biil lahayn waayo nin baa xaaskiisii furay buu yidhi dalqad qura ciddadii baa dhammaatay haddana uu guursaday guur cusub markaasuu dalqad labaad furay ciddadii baa dhammaatay hal yajuusu lahu an yankixahaa nikaaxan jeda nacam weli dalqad baa u hadhay nikax saddexaad oo cusub hadduu guursado hal dalqadaba u hadhay wayakunu macaha calaa maa baqiya min alaaqiha wallahu aclam